Dalagga bariiska waxa uu ka mid yahay dalagyada ka baxa beeraha magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle kaasi oo dhibaato kala duwan ay kala kulmaan beeralayda sida cudurro iyo bahalo gala bariiska. Cismaan Xasan oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha sidoo kalena ka mid ah beeralayda magaalada Jowhar ayaa sharaxaya dawooyinka ugu muhiimsan ee lagu difaaci karo bariiska.
sun loogu talagalay ayaa jirta bariiska walow maanta dadka qaarkood suntii ayaga rabaan le iska isticmaalaya laakiin waxaa jirta oo suman markaa oo bariiska aad loogu talagalay ileen cudur waxaa jiro stem bowdherka oo inta badan bariiska wuxuu noqonaa mid markaa jaalla jaalla ah ama tustush borboroo yeelana waxaa jira markaa cuduro markaa insecticide eh oo markaa aad umoodo markaa bariiska markuu dhexda ka galo waxay beeraleyda waxay u yaqaanaan guudiyay dhahan cudurka guduudiyaha galiyay dhahayaan ayaga waxaa jiro stem bowdherka haa dhuurta wuxuu ka galaayo kii gungunoo marka dhuurta marba hadduu ka galo gungunooga waa meeshii keliya uu bariiska uu kasoo kasoo macnaa falaraayay meeshaas hadduu ka galo bariiska koriimadiis waa joogsanaya meelaha kale kumid ma noqonayo gurmadiis aad joogsanayso marka waxaad kuqasban tahay inaad heshid marka daawadaas inaad heshid kuqasban tahay beeraleyda waxaan u sheegaa inay isticmaalaan haddii ay heli karaan sunta loo yaqaano goldi rush goldi rush goldi rush saddex boqol iyo todobaatan s c y waa insecticide y waxaa jiro sun kalaa jirto brefaton s s c oo loo yaqaan iidan waxa ay ay dilaysa macnaha waxaa jira cuduro markaa dhuurta ka galo stemboldherka ama dhuurta ka galo geedka lunkiisa gala iyo caleenta labadaba daaway u tahay okay waxaa kaloo effectisku yeelanaya bariiska inuusan lahayn suuq geyn ha u fiican ma laha waayo qofkiisa maanta haddii juhar gobolka bariiska tacabo hadduu suuqan juhar uu wada keeno bariiska hoos u dhaca hadda kow beeralayda tabca dalagga bariiska ee magaalada jowhar ayaa inta badan usoo iibgeeya gudaha magaalada jowhar iyo sidoo kaleeto magaalada muqdisho ee caasimada dalka walow ayna weli u helin suuqyo caalami ah